ganacsatada suuqyada magaalada boosaaso ayaa la sheegay qaarkood inay joojiyeen isticmaalka lacagta shili soomaaliga kadib markii uu shalayto madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni uu soo saaray qoraal uu ku joojiyey in shilinka soomaaliga cashuurta dowladda lagu qaado dekeda boosaaso arrintan ayaa saameyn ku yeelatay dadkii isticmaali jiray lacagta shilin soomaaliga gaar ahaan ganacsatada iibiye khudaarta midhaha beeraha waratada ama dadka suuqa ka shaqeeya barakacayaasha iyo dadka aan dhaqaalaha buuran haysan wariyaha v o a faadme yaasiin jaamac ayaa warbixintan boosaaso nooga soo dirtay lacagta soomaaliyeed baan ku salalayaa oo dalar aanaan lahayn bay dadkuna rabaan diradda ha la saaro lacagteenna daahirka
waa qaar ka mida ganacsatada khudaarta caanaha iyo bagaashka ku iibisa suuqa weyn ee magaalada boosaaso waxaana saaka waa berigii ay joojiyeen isticmaalka lacagta shilinka soomaaliga ah oo ay wax ku iibin jireen iyadoo beddelkeedana wax ku iibsanayay doolarka maraykanka arrintan ayaa ku soo aaday kadib markii maamulka puntland uu shalay wareegto ku soo saaray in alaabta dekadda boosaaso ka soo degta lagu cashuuro doolar qaar ka mida ganacsatada qoysaska danyarta ah iyo doolarleyda suuqyada magaalada boosaaso oo arrintani ay saamayn ku yeelatay ayaa v o a uga waramay dareenkooda kibubax saalax barraa laydhahaa waxaan ka ganacsadaa khudaarta siiba mooska waxaan wax ku iibsanaa waa kun shilin laba kun iyo saddex kun awal annagoo daalaadha'aynay oo lacagta iyadoo hoos martay oo sarrifkii aad iyo aad uu u kala sarreeya muqdisho iyo boosaaso oo ku ceyrtownay maanaan qaadan maanaan qaadan kaashki baa sarrif baanu weynay haddii sarrifka aan weynayna waxaa la yidhi oo nalagu wargeliyey in warqad kay ka soo baxday madaxweyne iyo maamulka sare magacayga waa aadan wacdi faarax waxaan nahay dadka barakacyaasha oo kaamka tawakal oo tooraboro haddee saaka waxaa dhacday ilaa xale waxaa dhacday lacagta hawareer oo lacagihii biilka loo soo qaato ama shaqadaan usoo qaadano reeraha usoo dirsanna wax lagu gataala leeyahay dukaan walboo tagna waxaa loo leeyahay dollar ma haystaan kaash baan soo qaataa xamaali baan naare anigoo xamaaloo kaa soo qaadano reerka kaashu keenayo dukaanka haddii la aadana laleeyahay dollarkeen dee waa dhibaato aad u jeedaan kule dadka o dhan saamaysa dee dowladda waxaan ka codsanaynaa bal lacagtaa inay meel u yeesho saare jaamac saalax haddaan saaka waa berigii soo kacnay markii u horraysay carruurta dugsiga ay aadeen lacagtii aan siiyey ee qalinka dib baa la iigu soo ceshay halkii ayaan doolar ka diray bacdayn haddaan baskii soo raacay ilaahay subxaana qaadirka wuxuu qadaray inuu baskii iga diido wiilasha baska wata ay dhahaan annaga ma qaadayno qof wata lacag kaasha waayo waa la diiday annana ma doonayno halkii baan boyntituu ka diray haddaan suuqa imina buuq iyo waan la soo kulma xamaasad aniguna waan diidan waxaan idhi amba haddii laygu diiday dee anna ma doonayo aadan maxamed yuusuf doolarka maanta afar milyan buu maraya la diid la diid waa diideen dad maya maya maya wax bedelanaya male wax doorar wadana male wax kaash rubana male afar milyan iyo laba boqol buu ahaa maanta afar milyan maxaa geeyey hadda waxaa geeyey baahidaa keentay qofka hadduu uu kaash waayo meel walba kaashka nin walba kaashkiisuu xeraysay nin walba doolarkuu xeraysay lababa waxay ku heshiisay ku wada qaadanayaan dowladda iyadaa dowladda dadka u ah iyada naxariis baa laga rabaa inay dib u eegtaa laga rabaa dadkuna inuu dowladdooda raaco weeye lacagtooday isticmaalaan haa lacag kale ma leeyihin gobol ka tirsan ma aha maraykan meesha waa soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka gobolka bari axmed cali cabdulaahi ciro oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in tallaabada dowladdu ay ku joojisay inay soomaali wax ku cashuurto ay tahay mid lagula dagaalamayo sicir bararka dadweynahana waxa uu ugu baaqay inay isticmaalaan shilinka soomaaliga lacag soomaali ciidama diidin annaga soomaali bay nahay lacagteena soomaaliguna wayna ku dhex wareegaysaa ciidama diidin dowladduna ma ay joojin horta waa in wax la fahmaa dowladdu waxay u danaynaysaa dadka waxayna ugu danaynaysaa doolarka inuu jabo sicir bararka doolarka kacay in la jibiyo bay ugu danaynaysaa hadda maantay doolarku shalay wuxuu ahaa afar milyan iyo laba boqol maantana afar milyan buu beri gaaray sababtuna waxay tahay lacagta dekeda la geeyo baa doolarka kicin jirtay hubaraa marka ka fikirtay guddiga sicir bararka iyo markii dowladdu la tashatay inaan lagu qaadin lacagta meeshii boqolka soddon la qaadi jiray dekeda intaas keliya laga hadlay laakiin cid soomaali joojisay ma jirto dowladduna ma joojin shacabkana waxaa leenahay istajiya idinkaa laydin garanayaa dowladda dalkiinay wadaa idinkay idiin shaqaynaysaa idinkay haddii ilaahin maysaa cad kasta idin hawla tahay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayaa ganacsatada iyo qoysaska danyarta ahi waxa ay ka cabanayeen sicir barar ka jiray suuqyada puntland iyadoo shilinka soomaaliga ahna uu qiimo dhac ku yimid faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso